Dadkan oo ku dhaqan degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa shaaca ka qaaday in magaalada iyo deegaano kale oo hoos yimaada ay ka jirto biyo la'aan. Waxay tilmaameen in maamulka Somaliland uu ku fashilmay inuu ceelbiyood ka qodo magaalada, taasoo sababtay in xaalad adag oo dhanka biyaha ah ay soo food saarto dadka ku dhaqan degmada Qoryaale oo ka tirsan Togdheer. Biyaha ayay sheegeen in hadda magaalada ay ka joogaan laba doollar, taasna aysan xamili karin, iyagoo maamulka la baxay Somalilandna ku eedeeyay inuu ku been abuurtay degmada iyo deegaanada kale. Qaar ka mid ah dadkaasi oo warfidiyeenka la hadlay ayaa sidaasi yidhi.
iyadoo maanta la marayo labadii kun iyo afar iyo labaatanka dabayaaqadiisii in Qoryaale sidii maalintaa uu biyelaa weli biyelaa yahay waxaa kaloo aan aad uga xunnahay in annagoo joogna jamhuuriyadda somalilan laba doolar biyuhu maanta Qoryaale gudihiisa ka marayaan halkan waxaanu ka caddaynaynaa inaannu joogno degmada walcibraan halkii layidhi riig baa laga qodayaa ayaannu joognaa wax riig oo laga qodayna ma jiro waa ka aan ku taaganahay afka ka xidhan cid wax ka qoday iyo cid wax ka titanatoona ma jirto waa la yar faadhfaadhay markii la faadhfaadhayna waa la iskaga tegi waxaa nagaga daranba xufradda balliga oo noo buuxday oo biyuhu noogu jireen baa si noolooga soo qaaday nalagaga dhameeyeyba wax naloo tara daayo waaryaanna laga been abuuran wax naloo qoday ma jire oo anigaa ku taagan bay cid wax qoday iyo wax samaysatoona ma jirtay nin baa shalay hadlay wuxuu yidhi riga warxaan ugu shaqeeya waxaanu caddaynaynaa inaanu shaqay wax jirana ahayn rig shaqeeyaana ma jiro Maamulka Somaliland ayaa lagu eedeeyaa inuu dhibaato ba'an ku hayo dadka shacabka ah. Dhowaan ayayna ahayd markii dad shacab ahi sidaan oo kale ugu eedeeyeen in dhulkooda la boobayo.